kuryada fatahaad iyo kudhiidi magaalada jowhar welibaa koran ka hay qudaarta noocyadii shalka disan maadaama qaarsho iyo ku kooyan dalalka dariska leh soomaaliya meelahan kalena biyo iyo waxay yareen taasna sababtii qudaartan iyo qaalowda hanraabta ka ganacsadaasa qudaarta anjegan iyo haan ooyanba ee suuqyada magaalada jowhar iyo waliba iyo sheegan inta koran kaheen qudaarta kuryada fatahaadii webiga shabeelle iyadoo dareemahayan culeys dhaqaale inta badanna iyo la kulmayana khasaare shalgadisan maadaama nololyo ka maarayayana ganacsigaanga waana waxaana ku mid ah hanraabta ka ganacsadaasa suuqa qudaarta ee magaalada jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe oo ku warmayana xaalka suuqa degmadaasiya waxaa ka mid ah baasasha baan ugu qaashay baradhada waa roon tahay soddon iyo shan basashane siddeetan kun toddobaatan kun saasay kala joogtaa ayagana sidoo kale doonaa lagu soo gudbiyaa iyagana waa sidoo aaday u sarakacsan yihiin waxaa kala qaarigareeya midaan yamanaa laga keenaa tanna etoobiya ka timaadaa sasha ka timaada yaman waa ka qaalisan tahay midaanna waxay ka timaadaa etoobiya baabuuray ku timaada tanna waxay ku timaadaa muxuu ahayto waxaa lagu keenaa markab afartan iyo shan sano konton sano iska dheh taasaan iibina wallaahi basasha faa'iido iskaleh waana mugay waxay doon noqotona khasaaradeeda badan yaanyadana sidoo kale biyihii dalagii wixii oo dhammaa qaaday maxaa ka yaalee roobkii biyihii fatahaadda wixii oo dhanaa la tagay wax lahaayaaba jira kuwa yar yimaadana qaal saa'iday u kaa kabsar caleenta konton lixdan intaasay ka dhexaysaa basbaasa laba boqol waa la waasna biyihii yaa qaada loo gadaa afar xabo kun shil waa qaasha iyadana awal waxay ahayd toban iyo shan kun toban kun haddana afartan soddon iyo shan soddonay taagantaa idna waa qaash ayagana waxaa laga keenaa koley tobadoonha lagu keenaa iyadana xamaraa laga keena waana wadana aadaan ay u kala go-an tahaybo keelada oo xawaashka ah waa afar doolar iyo bar keelada muxuu ahayto oo toonta ane muxuu ahayto waa idna boqol kunoo shile wallaahi magee go-dana muslimka lelaska toogtooga moge aaday u wada go-aan dadkoo kale ay go-daa idbo aaday u go-daa iska dhaafay yaanyadii oo kale waa igu qaasha waa iska dhaafay leenta waa gadaa basarcaleenta sidaas kale waa dhaafay miiskayga dhankis bardheekis basala i saar suuqa aada u shaban yahay dadka lacagba ma haystaan maa dalagyaaba ka go-ay maano wixii laga ilaahay naga siinaa ka qaadna wax kalena waaba ka tagnaa isoo ebraan ka tagnaa kalena iska dhaaf miiskayga eber waabo raggo maa warkiisa jira hadiiba wixii waaye waa iska dhaafa unba gada waay maano waa la iska dhaaf kasta haastaan iska gadaa bardhay dhabarjibin meelay ka timaadaba mala maahano wax yaman ka yimaada dhabarjibin maba imaa kartaba tan baradhadana waaba hoos iyadaaba usoo dhixi doonto etoobiya jidka haddou u furmo iyadaaba sidii dhaanta meel ay ka timid awal ma lahayn biyahay la soco wayse hadda baabuurti koray kasoo wareeganay xamaray kasoo gashaa doona lasoo saaray baradhada ugu bidhibad meeqa looraan kasoo tagnay iyadoo muuday timaadoo iska firdhinay meel ayaan u raacanaynah waxaan u raacanna ma laha haddana waa wixii kaleo haddana helna haddana aryaa isiiyo aan leenahay haddana wixii eber hadday noqdaan haddana aryaa loor soo dhiiba aan leenahay haddana inta badan waliba markaasi iyaa suuqyada magaalooyinka dalka ku jirana koranka hoow qudaarta noocyadii shalka disaan tan iyo markii dalka fataxaad xoog leh ku dhowti maadaama wadooyinka weyn ee dalkaha galaayo haanku bahayma qaarsho dhibaatooyin xoog leh diireen taasniyo adkayti in baabuurti si fudud iyo ku kooyana magaalooyinka